waxaan rabaa inaan ka falceliyo aroos wadareed ka dhacay kauntiga gaaris magaalada gaaris oo lagu qabtay meesha la dhaho almon iyadoo la isu meheriyey afartan iyo saddex ruux oo gabdha iyo wiilal ah barnaamijka waxaa hagaajiyey gafnarka waa wax fiican waa wax kudayashale waa wax ilaahay agtiisa loogu dhowaan marka horta asaga ilaahay baan u baryayna afartan iyo saddex iyo afartan iyo saddex siddeetan iyo lix ruux buu kulansiiyey oo si sharci ah uu ku kulansiiyey wax weyn wey waxaas waxaa kaloo gabnarkan mahad u celini ilaahay ha ka ajirsiiyo wixii u niyeysteen allah siiyo ilmaha baari allah uga dhigo culummadii meesha ka qayb gashay ee dhowrka ahayd ee ninkaaxa qabanaysay iyagana mahad baan u celin waxaan codsani dadka annaga odayaasha ah aan anig ku jiro ee gabdhaha qabo inaan guurka fududayno aroos wadareedkan waa inuusan istaagin oo laga shaqeeyo waa qodob qodobka labaad culummada waa inay badiyaan maxaadarada guurka oo ay ka hadlaan annaga raggii hore odayaasha ahaa gabadha hadduu untu nin soo doono loo diido waxaa la dhaha hebel weli ka bax wey hataa culummada waxay dhihi kartaa labada israbtoo aabbahood isu diiday annagaa isku mehelinayna